xuska maalinta shaqaalaha adduunka ayaa sanad kasta maanta oo kale kowda may dunida laga xusaa magaalada kismaayo ayaa lagu qabta munaasabad lagu xuseeyey maalinta shaqaalaha adduunka munaasabadda lagu xuseeyey maalinta shaqaalaha adduunka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradaha jubbaland xildhibaano agaasimayaal guddiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland maamulka gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland cabdi cabdulaahi raabi ayaa ka warbixiyey munaasabadda lagu xuseeyey maalinta shaqaalaha adduunka iyo muhiimadeeda maalintan muhiimadeeda marka waa thank you shaqaalaha adduunka soomaaliya khaas ahaan iyo jubbaland ee khaas ahaan haddana shaqaalaha dawliga ah inaan dhahna waad mahadsantihiin waxaad qabateen waad ku mahadsantihiin inaan dhahna waa ujeedada annada annaga maanta eventigan aanu qaban duruufaha kala duwan ee adag ee jiraan iyo xaaladaha dhaqaale oo aynu ognahay ay ku shaqaynayaan oo qaarkood laga yaabo waqtiyada qaarkood inaysan haddana mushaar aysan hayn ay gaab ay ku jiraan haddana baahidii shaqaale ee jirtay inay ka jawaabayaan aad bay noo farxad gelinaysaa runaantii aad baan uga mahad celinaynaa waa inaan mahad celinooyo ku ammaanana way mudan yihiin marka maanta oo kale ay mudan tahay in la dhahay waad mahadsantihiin waxaad qabateen waa la ogyahay dowladdu waa og tahay hay-adaha dowladdeed u shaqaysaana waa ogyihiin madaxdiinana waa og tahay waanad mahadsantihiin halkaana kasii wada dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland axmed maxamed ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay xeerarka shaqaalaha jubbaland isagoona u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay dejinta iyo weliba sidoo kaleeto qorista xeerarka kala duwan ee shaqaalaha jubbaland sida runtii ah waxaa weeye dad meel isugu yimid ama haddaysan xeer lahayn ee nidaam lahayn dee dowladna ma noqon karaan shaqaalana ma noqon karaan mu'asasana ma noqon karaan waxba ma noqon karaan waxa muhiimka waxaa weeye xeerarka bulshada lagu kala aqoonayo ee qof walbana mansabkiisa iyo micnihiisa gaarkaa iyo awoodihiisa lagu qeexayo wey waxa micnaha samaynay taa hadday jirinna haddee waad garan kartaan waa un dad isugu yimid meel oo sab u yimid oo kale ay noqonayaan oo dee markay doonana kala tago markay doonana isu yimaad marka waxaan uga mahad celinayaa xeerarkaas la diyaariyey cid kaste oo kasoo shaqaysay wa khaasatan madaxda dowladanada madaxweyne axmed maxamed islaam ugu horreeyey inta ka hoosayso oo dhiirogeliyey qarash ku bixiyey in arrintaa iyada qof walba oo muwaadina oo shaqay inuu helo xuquuqdiisa ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ibraahim maxamed cusmaan ayaa sheegay in wasaaradda ay ka shaqayso inay ilaaliso xuquuqda shaqaalaha iyadoo ay jiraan shaqaalo badan oo hay-ad u shaqaynaya oo xuquuqdooda la duudsiyay inay xuquuqdooda usoo dhiciyeen waxaa jiro shaqaalo badan oo hay-ad u shaqeeyo oo xaquuqdooda la duudsiyey oo wasaaradda inay arrintooda daba gashay xaquuqdooda hel ayaa jiro inkastoo maanta meeshan aysan joogin wasaaradda mar walba waxay ka shaqaysaa in xuquuqda shaqaalaha ilaaliso shaqaalaha aan dawliga ahayn xuquuqdooda waa ilaalinaa marmar qaar laakiin waxbaa laga fakado dee bini aadanaa nahay marar qaar waxaa iska arkaysaa waddan la dhisaayo shaqaalaha inaa ma arkin oo dhibaato kasoo gaartay haddana markii wixii aad daba gashid caqabado badan marar qaarna kaa hor imaanayan